madaxdii kulanka ka qayb gala ayaa dhammaantood muujiyey inay jireen waxyaabo la isku qabtay inta kulanka uu socday hase ahaatee qodobadii madaxdu ay ku kala dheganaayeen laga soo dabcay kulan dambana loo ballamay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya batuule axmed gaballe ayaa v o a ugu warantay waxyaabaha natiijo la-aanta dhaxal siiyey kulankii kismaayo maanta toddobada nin oo shirka iskugu tegay oo madaxda ah anoon meel uga dhacin oo jecel in awoodda iyo dowladnimada soomaaliyeed ay xoogaysato oo jecel karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed haddii ugu yaraan saddex ay gabdha ahaan lahaayeen shirku nabadu ku dhammaan lahaa go'aanno waafaqsan baahida ummadda soomaaliyeedna waa ka soo bixi lahayd in raggeennu ay isu jeedaan oo danta ummadda soomaaliyed ayna ka fikirayn oo maslaxadda ummadda soomaliya ayna ka fikirayn oo isku mowqif ayna ka taagnayn in soomaaliya ay ka baxdo kala daadsanaanta iyo dibudhaca iyo dagaalada sokeeya iyo jahliga iyo faqriga iyo barakaca iyo qaxootigana dareenkeeda ma aysan muujin ragga shirka ka qayb galay aad baan u dhaliilaynaa aad baan uga xunnahay waana waxaan ku xisaabtami doonnaa maantana waxaan diyaaru nahay inaan ku bannaan baxno oo bannaanka u istaagno in danta iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed aan toddoba qof loo hoos fadhiisanin marka dhinac laga eego wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo madaxda soomaalidu ay isugu yimaadaan iyadoo aan lagu dhex jirin balse is-afgarad la-aanta ayaa niyadjab ku keentay dad badan oo ku hanweynaa kulanka sheegayna in arrintaani ay bixinayso tusaale ah in soomaalidu aysan heshiin karin iyadoo aan lagu dhex jirin barre salaad axmed waxa uu ka mid yahay waxgaradka ka soo jeeda gobolada jubbooyinka haynoo faahfaahiyo aragtidiisa guuldaradii kulanka kismaayo waxaa sabab u ah macnaha soomaalida waxay ku mamahdaa safar aan isku cod ahayn maalkiisa dhicid baa u leh cod ay ka midaysan yihiin oo soomaalinimo ama wadaninimad ma jirta nin kasta ama maamul goboleed ha ka socda ama meel kasta ha ka socda waxaan qoyskiis ahaan uma hadlaynin marka sababta taasaa keenaysa haddii soomaalinimo loo hadli lahaayo oo soomaaliya maxaa u dan ah dalka iyo dadka iyo diinta maxaa u dan ah haddii la dhihi lahaayo wax waa hagaagi lahayeen laakiin nin kastaba koom buu watay koombadaasuu rabay inuu wax ku rita taasaa keenaysa interestiga gaarka ah keenayo inuu fashil yimaado kala fikir duwanaanshihii u dhexeeyey madaxda soomaalida oo markii horeba kala sitay nidaamka afar dhibic shan iyo midda deegaan ayaa waxaa ku soo biiray kuwo qaba in wakhtiga oo gaaban darteed ay lagama maarmaan tahay in baarlamaanka hadda jira loo seeto dheereeyo halka madaxda dowladda qaarkoodna ay miiska keeneen in haddii wax la kordhinayo ay muhiim tahay in loo wada kordhiyo taa oo culeyskeeda leh maadaama beesha caalamku ay horay u sheegtay in muddo kordhin aanay jiri doonin marka la gaaro xilliga ay ku eg tahay jiritaanka dowladda hadda jirta waxaan maxaanku yidhahda ama federaal ha noqoto heer gobol ha gobol wax lagu qaybiyo ama ha lagu qaybiyo maxaanku yidhahdaa four point five sidii hore lagu socday dee arrintaas soomaaliya oo dhan barlamaan matela ayaa jooga soomaaliya oo dhan xukuumad matashaa joogta cabdiraxmaan jimcaale cusmaan waa xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa wuxuu qabaa sidoo kale in shaqa ay baarlamaanka soomaaliya iyo xukuumadduba lahaayeen loo weeciyey dhankii maamul goboleedyada dalka taana ay keentay in kulanka uu u muuqaal ekaado inay baratamayaan awooda siman waxaan isleeyahay nasiib barro weynaa dhacday nasiib barradaasna waxaa u sababaynaa waxaa la yidhi alif hadduu qur-aanku ka wareero albaqra kama tooso marka waxaan dareemayaa qalad hore inuu jiray oo dalku qaran ayuu leeyahay dowlad federaalh uu leeyahay marka joojkii ay laheday dowladda ayaa waxa loo celsiyey maamul goboleed marka laba qaranaa la iska dul dhisay qarankii hore oo noo dhisnaaya ayaa waxa lagu dhex dhisay wax la yidhaahdo madasha wadatashiga caqabada ugu weyn meeshaasu ka yimiday marka arrin dowladdu ay laheeday oo xukuumaddu laheeday golaha baarlamaanku ay lahaayeen markaa inay ka doodaan sidaas loo meel mariyo ayaa waxaa lagu riday maxaanku yidhahdaa dhan kale loo weeciyey marka caqabadaas halkaasay ka timid waana sugayn in caqabadaanu imaanayso haddiiba kulankii lagu soo kala tegay maxaa laga fili karaa madaxda dowladda soomaaliya waa tan mar kale batuule axmed gaballe oo arintaasi ka hadlaysa waxay isku haysteen wax iyaga dantooda wax ummadda dantooda iskuma haysanin taasaan markhaati kana haddii ummadda dantooda laysku haysto waxaa laga qaybgeli lahaa haweenka soomaaliyeed waayo haweenka dadka ugu badan bulshada dadka ugu badan waa dumarka codna kuma laha talana kuma laha ayagoo todoba ay meel isku isku soo xireen waxay soo saareenna lama arko waxay soo saaraayeenna ma jiro si kastoo ay tahay beesha caalamka ayaa sheegtay inay ka filayso hogaamiyaasha soomaalida inay u soo gudbiyaan go-aan wadajira oo ku qotama habka doorasho ee laysku waafaqsan yahay sanadkan labada kun lix iyo tobanka muddo toban cisho gudahood ka hor shirka golaha ammaanka iyo midka midowda afrika haddii aysan dhicinna ay dad badan rumaysan yihiin intaa beddelkeed in qorshe howleed diyaarsan la horkeeni doono zaynab abuukar maxamed v o a muqdisho